jaamacadda beder ayaa magaalada hargeysa ka tahfurtay barnaamijka ololaha akhriska iyo qoraalka ee af soomaaliga kaasi oo diiradda lagu saarayo in dadka waaweyn lagu baro af soomaaliga waxaa kasoo qeybgalay munaasabadda mas-uuliyiinta jaamacadda macalimiin arday iyo marti sharaf kale gudoomiyaha jaamacadda beder mubaarak ibraahim ayaa ka warbixiyey barnaamijkan ololaha akhriska iyo qoraalka ee af soomaaliga barnaamij ay jaamacadda beder bilowday oo runtii ah ololaha akhriska iyo qoraalka ku saabsan oo runtii la rabo in bulshada hargeysa degan jaamacadda beder ay ka qeyb qaadato sidii dadka waaweyne ay u baran lahaayeen luqadda af soomaaligaha una akhrin lahaayeen una qori lahaayeen iyadoo muddo kooban la rabo runtii hawsha in lagu soo koobo markaa jaamacaddu si ay u gaadho bulshadeeda oo runtii ay u noqoto jaamacad buuxisay tiirka ti kamida tiirarka ugu muhiimsan jaamacaadka waxay qabtaan waa tiirka loo yaqaano community service jaamacadda waxay u dhisan tahay waa teaching and learning waxay u dhisan tahay research waxay u dhisan tahay community service intaasba waxyaalahay jaamacaadku qabtaan community service runtii markaanu egnay waxyaala ugu muhiimsan waxaa ka mid ah bulshada magaalada degan in la baro dadka waaweyn gaar ahaan akhriska iyo qoraalka iyo xisaabta inta baysiga ah arrinta markaa waxay noqonaysaa runtii ku wajahan dadkaa runtii aanay u suurtogelin inay wax bartaan markaa jaamacaddu runtii waxay bilowday ardayda jaamacadda dhigta weliba waxay focuska sii saartay kuwa sanadaha ugu dambeeya ku jira ee qalin jabinaya inay runtii hawshaa galaan arday kasta uu si friya oo bilaan lacagah uu wax ku baro dadkiisa wax ku baro arday badan baa aqbashay halkan maanta waxaa fadhiya runtii ardaydii aqbashay inay ka qeyb qaataan akhriska iyo qoraalka iyo xisaabta oo la barayo dadweynaha somalilan gaar ahaan magaalada hargeysa markaa runtii si ardaydana qeyb ay ugu noqdaan halganka loogu jiro in la tirtiro akhris la-aanta iyo qoraal la-aanta waxay jaamacaddu bilowday tababar horta in la siiyo oo lagu tababaro macalinimada sida wax loo dhigo nuurudiine cusmaan agaasimaha arrimaha ardayda jaamacadda beder agaasimaha xiriirka bulshada jaamacadda beder jaamac cabdi falaash ayaa ka warramay muhiimadda ay leedahay waxbarashada marwe xamda runtii waa qof activity leh dadaal badan juhdi badanna barnaamijka ku bixisay jaamac laftigiisu barnaamijka kaali weyn buu ka qaatay diyaarintiisa waxaa mahadoo dhanna mudan ardayda sida tabaruca ugu shaqaynaysa bulshadooda runtiina ardaynimadu ma aha uun inuu qofku kalaas yimaado la xaadiriyo wax dhagaysto baxo imtixaan galo ardaynimadu waa wax intaa ka macno ballaadha ardaynimadu waxay u baahan tahay inay xalal la taaban karo xuluul la taaban kara ay ka keento mashaakilka bulshada haysata marka ninkii robert mugabe la odhan jiray baa wuxuu yihi heesaha dalalka afrikaanka ahi heesaha calanka heesaha qaranka ee dalalka afrikaanka ahi way ka dhaadheeryiin heesaha kale waayo buu yihi iyaga problemskooda badan ay ku sharaxayaan markaa horta mashaakilka innaga mujtamacaanin haysta waa mashaakil aada u fara badan marka mashaakilka qof waliba jaanibka uu kaga jiro inuu xaliyo ay ardaynimadu keensanaysaa imanka goobaha jaamacaadka sida caadiga waa meesha laga soo ikhtiraacoo haddii innovation la sameynayo iyo haddii mushkilad la xalinayo waa halka tooshka ku qabata wax kasta oo loo baahan yahay in wax laga bedelo jaraal jaamacadda beder waxaanu ka shaqeynaa in dadka hal abuur ama fikrad cusub runtii lagu soo kordhiyo bulshada si wax loogu maaratay adeego ama adeeg bulsho loo bixiyo waxaa ogeydeen barnaamijkii aan kaba dhicin dalalka afrika ee waxbarashada maxaabiista ayaa ogeydeen oo jaamacadda hal abuurka ay runtii keentay dad badanina ay runtii ka aflixeen ay wax ka barteen qaar badanna ay sabab noqotay tacliintii ay qaateen darteed in ilaahayba uu kusoo fasaxayo lasoo daayey oo arday badan maalin kasta marka dad badanoo lasoo daayay jaamacadda inoogu yimaadaan iyagoo jaamacadda u mahadnaqaya markaanu waxbaranay kadib baana la cafiyey ama ilaahay faraj kale runtii u furay barnaamij weyn buu ahaa runtii Ee, barnaamijka ayaa isna aragteen waxbaridda dhagoolayaasha dadka runtii baahiyaha gaarka qaba jaamacaddu ilaa hadda ay wado si friyo lacag la-aana wax loogu dhigo oo kuliyadaas i t-ga iyagoo aanay jirin runtii meel ay wax ka bartaan ee, dalkao dhan Een, barnaamijkan baynu haddana insha allah iminka u taagannahay inuu fulo haddii alla ka dhigana tiro aada u badan baa hadafku yahay ama ujeedadu tahay in la gaadho barnaamijkan ololaha akhriska ee qoraalka af soomaaliga ee jaamacadda beder ayaa ujeedkiisu yahay sidii bulshada ku nool deegaanada maamulka somalilan ay u baran lahaayeen afkooda hooyo